bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal waa labaiy labaatanka may sanadka laba kun saddex iyo toban kusoo dhawaada warka reediyo wardheer oo dhan baarlamaanka dalka soomaaliya ayaa maanta kulan ku yeeshay magaalada muqdisho kuwaas oo maanta ballantoodu ahayd inay ka doodaan mooshin dhowaan xubno ka tirsan baarlamaanku ay ka keeneen xukuumadda soomaaliya markii fadhiga baarlamaanka maanta la isugu yimid ayaa waxa ay xildhibaanada qaar oo hore mooshinka u keenay ay sheegeen inay ka noqdeen islamar ahaantaasina markii dambe guddoonka sare ee baarlamaanku oo sheegay in xubnihii baarlamaanka ay keeneen mooshinka ka dhan aha xukuumadda soomaaliya ay dib uga noqdeen arrinkaasi haddaba kulankii maanta sida uu dhacay waxaa faahfaahinaya warbixintanna muqdisho kasoo diray wariyaha reediyo wardheer maxamed nuur amiin kalfadhiga maanta ee baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya ayaa waxa uu ku saabsanaa ka hadalka mooshin dhowaan loo soo gudbiyey guddoonka sare ee baarlamaanka soomaaliya kaasoona lagu diidan yahay shaqada xukuumadda soomaaliya ay haatan wado waxaana mooshinkaasi saxiixay ku dhowaad sagaashan iyo shan xildhibaan kuwaasoona sheegay in aysan raalli ka noqon doonin sii shaqaynta xukuumadda iminka shaqaysa waxaana maanta fadhiga soo xaadiray xildhibaano laba boqol gaaraya sida uu sheegay guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya waxaana la gudagalay ka warbixinta qaabka mooshinka uu usoo gaaray golaha shacabka gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya mudane maxamed sheekh cismaan jawaare ayaana waxa uu sheegay in mooshinka ay gaarayeen xildhibaanadii saxiixay sagaashan iyo saddex xildhibaan sidaasi darteedna konton iyo shan ka mida hore ay usoo gudbiyeen waraaqada ay ku sheegayeen in ay ka laabteen iyadoona maanta sidoo kale tiro kale ay ka laabatay wuxuuna sheegay gudoomiyaha in haatan waxa soo haray ay hayeen waxyar sidaas daraaddeedna loo baahan yahay in cashiro badan ay ka qaataan baarlamaanka soomaaliya waxyaabaha soo noqonaya wuxuuna sheegay in looga keeni karo xukuumadda soomaaliya waxa uuna ugu dambayntii ku dhawaaqay sida ay sharci kusii ahaa karto xukuumadda soomaaliya isagoona sheegay in shaqadeeda ay sii wadan karayso kulanka markuu soo ilaaday kadib ayaa saxaafadda waxaa bannaanka sare ee golaha shacabka kula hadlay tiro xildhibaanaha kuwaasoona sheegay sida ay u diidan yihiin go-aanka guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya ayagoona dafiray tirada soo xaadirtay maanta fadhiga baarlamaanka soomaaliya xildhibaan ibraahim saleebaan nuur oo ka mid ah baarlamaanka soomaaliya kana mid ah xildhibaanada mooshinka ka gudbiyey xukuumadda soomaaliya waxa uu sheegay in aysan jirin laba boqol oo xildhibaan oo goobta soo xadirtay maanta asigoona sheegay in ay dalka soomaaliyaba joogaan oo keliya boqol iyo toddobaatan xildhibaan intooda badanna ay ku maqan yihiin dalka dibaddiisa asigoona sheegay in wax laga xumaada ay tahay in fadhiga baarlamaanka soomaaliya maanta lagu sheego in lagala laabtay mooshinkii xukuumadda lagala noqonayay kalsoonida balse wuxuu asiga ku andacooday in ay dib u dhigteen oo keliya balse aysan jirin wax la laabasho ah oo ay kala laabteen maanta laba boqol baa la yidhi lakiin ma aaminsan laba boqol inay joogaan waa waddanka waxaa joogay ilaa boqol iyo toddobaatan marka waa dib dhignay ilaa muddo ayaan u dib dhignay aqlabiyadii dadka dad waxaa jira laga saaray oo bareshar badan lagu sameeyey oo dhinac walba bareshar laga saaray waad ogtihiin maalmihii u dambeeyey baarlamaanka qaduu qabsaday qadadiina macnaha muxuu waa tii laga joojiyey kadibna shalay waa tii lagu mudaharada tii odayaasha ka hadleen baresharo badanaa jiray laakiin anagu waxaan aragnaa weli xukuumaddu waxqabadkeedii la rabay inuusan jirin ra-iisul wasaarahan u yeernay wasiiradiisaan u yeernay waxaa muuqata waxqabadka inuusan jirin maamulkii xukuumaddana dhinaca madaxtooyada u wareegay waxaa jira waxyada bolos unity oo ilaa labaiyo toban qof oo waddanka shaqadiisa wada ma cadda constitutionka kuma cadda kumana cadda macnaha muxuu ahaa meel kale shaqadoodu laakiin ra-iisul wasaaraha iyo shaqadiisa way ku caddahay dastuurka anagu shaqada waxaan u idmanay ra-isul wasaaraha wasiiradiisa aad iga u mahadsan weli waan cod baa siinay haddana shaqadii meel kale ka socotaa shaqadu waxay ka socotaa unit policy koox la yidhaahdo oo madaxtooyada joogtay qoladaas waa la taliyaal madaxweynaha la yidhi marka madaxweynuhu la taliya waa samaysan karaa cid walbaaba laakiin ma qaadan karaan kuwaasi awooddii fulinta waxaa muuqata awooddii fulinta inay qaateen marka mooshinkii waa la laabanay waan bendin gareennay ama waa la dibdhigay sidoo kale xildhibaan cabdi barre ayaa isna wuxuu qabaa in la hareer maray dastuurkii iyo sharcigii soomaaliya isagoona sheegay in lagu xadgudbay baarlamaanka soomaaliya isagoona banaanbixii maalintii shalay aha ku tilmaamay mid wax layska weydiin doono taasina ay lugku leeyihiin sida uu ku eedeeyey mas-uuliyiinta sare ee dowladda waxa uuna tilmaamay xildhibaanka asigoo care ay ka muuqato in wax laga xumaada ay tahay in dad masaakiina lasoo kiciyo banaanbaxna lagu abaabulo yan baarlamaanka waxaa laga dhigay baarlamaan suu doona yeela waad ogtihiin shalayta in lasoo kacshay dadka masaakiinta ah oo muxuu xeryaha qaxootiga oo korkarsanta bixi la siiyey in la yidhi ku dhawaaqa mooshinkeene iyo miadhiga waa isku mid waa ilhaanadii labaad oo baarlamaanka lagu sameeyey midda labaad oo baarlamaanka lagu sameeyey waad ogeedeen qadadii in laga hor istaagay maalin hotel city placer oo amarka laga soo baxshay xafiiskii madaxweynaha laga soo bixiyey oo baarlamaankii laga dhigay baarlamaan aan qiimo lahayn oo aan sharaf lahayn sidaa daraaddeed cid kasta waxaa ogeysiinhaya internationalka hay-adaha adduunka waxaa ogeysiinhaya baarlamaanka sharaftiisii in mas-uuliyiinta dawladda ugu sarraysa ay ay wax ka ay ay meel uga dhacday baarlamaankiina uu taaganya maanta inuu guruguru u kala qaybsamo waa mahad maxamed nuur wardhe reediyo muqdisho wasiirka gashaniga soomaaliya mudane cabdixakiin xaaji maxamuud fiqi oo hadda booqasho ku jooga dalka suudaan ayaa maanta la kulmay madaxweynaha dalka suudaan cumar xasan al bashiir fiqi iyo madaxweynaha suudaan waxa ay ka wada arrinsadeen xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dowladood isagoo sidoo kale guddoonsiiyey madaxweynaha dalka suudaan albashiir dhambaal uu ka sido madaxweyne xasan sheekh maxamuud warbaahinta dalka suudaan ayaa qoray in labada mas-uul ay sidoo kale ka arrinsadeen taageerada dowladda suudaan ay u fidin karayso dalka soomaaliya gaar ahaan dhisida ciidamada qalabka sida ee dalka soomaaliya fiqi oo booqasho rasmi hadda ku jooga wadanka suudaan ayaa shalay markiiuu halkaasi gaaray waxa uu la kulmay dhiggiisa dalka suudaan oo ay sidoo kale ka arrinsadeen sidii markaasi loo taageeri lahaa ciidanka qalabka sida loona tababari lahaa halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa redio wardheer ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane cabdi faarax shurdaan saacid ayaa waxa uu maanta xafiiskiisa ku qaabilay ergeyga midooda afrika u qaabilsan soomaaliya aana madaxa guud ee ciidamada amisom maxamed saalax xanadhiif oo booqashadiisa sidoo kale ay ku heliyeen saraakiil sare oo ka tirsan ciidamada amisom dhinacyada ayaa kulanka untuu socday waxa ay isla soo qaadeen arrimo la xiriira howlgalka ciidanka nabdilaalinta midooda afrika ee amisom iyo sanadguurada kontonaad ee midooda afrika oo mid ka mid ah dabaaldegyadaasi lagu qaban doono caasimada dalka soomaaliya muqdisho soo sare xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay in saacid iyo anadhiif ay diiradda saareen sidii laysaga kaashan lahaa nabad kusoo celinta dalka soomaaliya iyo sidii baaldega konton sana guuradii kasoo wareegtay asaaska midooda afrika xaflad loogu qaban lahaa caasimada soomaaliya muqdisho marka laga soo tago xaflad weyn oo kale oo ka dhici doonta magaalada adhisaba ee xarunta midooda afrika madaxda midooda afrika ayaa shan iyo labaatanka bishan magaalada adhisaba ee dalka ethoobiya ku kulmaya si ay u xusaan sanad guuradii kontonaad ee kasoo wareegtay asaaska ururka midooda afrika madaxweynaha maamulka somalilan mudane axmed maxamed maxamuud siilaayo ayaa xafiiskiisa magaalada hargeysa ku qaabilay shalay safiirka midooda yurub u qaabilsan soomaaliya michel jervon diorso safiirka midooda yurub u qaabilsan soomaaliya ayaa sheegay in somalilan ay ku xasuumeen shir magaalada brussels dalka beljamka ka dhici doono dhowaan oo laga hadlayo arrimaha mandiqada geeska afrika iyo sidii loo taageeri lahaa soomaaliya guud ahaanba wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee maamulka somalilan maxamed cabdilaahi cumar waxa uu sheegay kor inta madaxweynaha somalilan uusan qaabilin danjire inay ka wadaanisadeen isaga iyo danjiraha isla shirkaasi beljam ka dhacayo waxa uu sheegay maxamed cabdilaahi cumar in wakhti wanaagsan ay hadda haystaan ay xukuumaddu ka doodi doonto ka qaybgalka shirkaasi oo sida kii london oo ay qaadixeen dhowaantan inay ka qayb galaan uusan ahayn buu yidhi maadaama wakhti sii horeeya lagu soo wargeliyay shirka biljamka ka dhici doona ayna wakhti u haystaan inay ka araysadaan ka qaybgalkiisa iyo in aysan ka qaybgalaynin labaduba waxaase warjo ka muujiyay inay ka qaybgali doonaan madaxweynaha somalilan ayaa isaguna sheegay in danjiraha midooda yurub ee soomaaliya u qaabilsan uga mahad celinayaan boqoshada hargeysa uu ku yimid iyo ka qaybgalka shirka iyo casuumada shirka brussels ee dalka beljamka waxna uu sheegay in wixii somalilan dan ugu jirta oo horumarinta mashaariicyo dhowr ah lagaga taageerayo ay somalilan ka qaybgali doonto warkii waad ka dhegeysanaysa radio wardheer kheerta qiimaha qadarinta inaga mudan waa naga intaa